إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo maleeshiyaad keliyo booliis ayaa dad shacab ah ku dilay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed guddoomiyaha degmada kaxda ee dowladda federaalk ayaa u hanjabay dadka ka cawday dhac ay u geystaan ciidamadooda beesha cali gaaf oo ka tirsan wacaysle ayaa rag hubaysan iyo ku dhowaad boqol iyo konton neef oo geel ah ku wareejiyey wilaayada islaamiga ee galgaduud macahad lagu barto qur'aanka iyo culumtiisa ayaa waxaa laga furay deegaanka daarusalaam ee hoostagta magaalada saakow ee jubbada dhexe waxaa magaalada kunyabarow lagu soo gebagabeeyey dowro sharci ah oo loo qabtay haweenka ku dhaqan deegaankaas dadka magaalada muqdisho ayaa bilaabay inay barakacaan kadib markii ay u dulqaadan waayeen dhaca ciidamada dowladda federaalka ku dhowaad labaatan arday ayaa lagu waayey dabdhowaan qabsaday iskuul ku yaala kenya warka dibaddana waxaa dalka suuriya ka dhacay duqaymo geystay khasaare nafeed موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran maleeshiyaad liyo booliis ayaa dad shacab ah ku dilay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa soo jeedinaya iska hor imaad ayaa maalintii shalay waxa uu degmada cadaadle ee ka tirsan gobolka shabeelle ee dhulka soomaali galbeed ku dhex maray dad shacab ah iyo maleeshiyaadka liyu booliis ay ku adeegsato dowladda xabashida itoobiya maleeshiyaadkan ayaa lagu eedeeyey inay si bareer ah rasaas ugu fureen dadka rayidka ah taasoo sababtay inuu iska hor imaad dhex maro labada dhinac ugu yaraan laba askari oo ka tirsan maleeshiyaadka liyu boolis iyo afar ruux oo shacab ah ayaa ku dhintay iska hor imaadkan halka ay jiraan kuwo kale oo ku dhaawacmay dagaalka mid ka mid ah dadka ku sugan dhulka soomaali galbeed ayaa ka warbixiyey iska hor imaad ka dhacay iyo khasaaraha uu geystay degmada cadaadle waxaa ka dhacay dagaal baa ka dhacay dagaalkaas oo u dhexeeyey dad deegaanka ah iyo ciidamada dowladda ayuu u dhexeeyey gaar ahaan kuwa liyu booliska gaarka ayuu u dhexeeyey dagaalkaasi runtii khasaare lixaadle ayuu geystay naf iyo maxaan ku dhahday khasaare kalooba iskugu jira dhimashiya dhaawac baa anbuu geystay khasaaruhu aad buu u ballaaran yahay runtii aad buu u ballaaran yahay dadkaa shacabkaa gaaray aad buu u ballaaran yahay dhimashadu ilaa iyo afar ayay maraysaa dhaawacu intaa waa ka badan yahay dad ilaa iyo toban iyo labaatan u dhexeeyo dhibku gaaray ayadoo maxaan ku dhahay arrimahaas intooda badan ay geysteen ciidamada dowladda ay geysteen waxaa weeye marka arrinta halkaas ay hadda maraysaa waxa uu sheegay in maleeshiyaadka liyu bolis ay diideen in dhaawacyada isbitaalada la geeyo taas oo sababtay in qaarkood ay dhiigbax u dhintaan isagoo intaasi ku daray in hubka culus ay maleeshiyaadka liyu bolis u adeegsadeen dadka rayidka ah
dhaawaca maanta runtii dadku aad bay ugu rafaadeen dowladdii ayadaa laysay dadka ayadaana markii dambena dhaawacii la qaado diiday gaadhiga ambalaaska ee oga imaan lahaa godayey ee inuu dadka dhaawaca qaada loogu talgalay isbitaaladana geeyo saraakiishii u talinaysa ciidamada dadka in la qaado diiday dad baa dhiigbax u dhintay dad baa maarata dhiigbaxaasi aad iyo aad ugu rafaaday waxa weye dadku dhibkaasay weli qabaan dhaawac meel loo qaado ma jiro waa xaalad runtii aad iyo aad qofkii dee maanta goobjoog u ahaa goobtaas uu maarata aad uga xumaado weeye dhaawaci baa yaallaa meydkii baa yaallaa waxa weeye waa xaalad aad iyo aad aan la suuraysan karin weeye dowladdu hubkeedii waawenaabay dadka maanta u adeegsatay ciidamadii triafyadii iyo gawaaridii hubka saarnaayo qoryaha saarnaabay u adeegsatay dhashiikaha maanta dadka lala dhacay waxa uu tilmaamay in maleeshiyaadka ay degmada ka qafaasheen odayaal badan oo ka mid ah kuwa deegaanka kuwaasoo aan la garanayn halka ay jaan iyo cirib la aadeen walaal way jiraan dadkaa la xidhay way jiraan odayaashii dhaqankaa la xirxiday waxaa weeye dadkii shacabkahabaa la xirxiday dadkii maanta dagaalka lagu qaaday wixii gacanta lagu qabtay wixii la dilay mooyaane iyo wixii dhaawacay dadkii noolaabaa la xidhay waxa weye arrintaas waa arrimo ciidamadu ay ka shaqeeyeen weeye meel hadda runtii ay ku xidhan yihiin ma garanayno saldhigyada booliiska ee degmada iska caadiga dadka rayidka lagu xidho kolley inaan la geenin baan aaminsannahay ciidamada dembiye gaar oo dadkan ay ku haystaan ma garanayno aan ka ahayn inay iska laayeen jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii sidan oo kale maleeshiyaadka liubolis weerar ka geysteen isla mandiqadan ay ku dileen dad rayid ah kuwo kalena ku dhaawaceen maleeshiyaadkan ayaa caan ku ah xasuuqa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka ay xabashidu gumaysato gudoomiyaha degmada kaxda ee dowladda federaalka ayaa u hanjabay dad ka cawday dhacay u geystaan ciidamada dowladda federaalka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan gudoomiyaha degmada kaxda ee dowladda federaalka ayaa u hanjabay dad cabasho ka ah dhacay u geysteen ciidamada dowladda federaalka cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo ahaa gudoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban degmada kaxda ayaa isagoo caraysan la hadlay saxaafadda isagoona hanjabaad u jeediyey bulshada ku dhaqan degmadaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay la kulmayay dhac iyo xadgudubyo ay u geystaan ciidamada dowladda federaalka wuxuu tilmaamay in dadka la dhacay ee dhibaatada loo geystay ay yihiin kuwa khalqal ku hayay amniga dadkan ayuu ugu hanjabay inaan mar kale laga yeeli doonin inay kasoo cawdaan dhaca ay askarta geystaan haddii ay ka soo cawdaana laga rabo inay keenaan askartii dhaca geysatay maalimahan waxaa socotaa inta badan amniga mobeela laiga qaatay iyo xaggay wax ka dhaceen iyo waxaa codsanayaa dadka shacabkae ka hada degan baraangiga amniga ha laga daayo amnigu baraangi ma galo inaad tidhaahdo mobeela laiga qaatay kabacdi markii lagu yimaadana hal qof aad keeni weydaan waa wax laynaga aqbalaya male qof kastoo isku daya amniga inuu khalkhalgeliyana lagama aqbalaayo qof walba oo amniga khalkhalgelintiisa ka shaqeeya waa lala xisaabtamaa laamaha amnigaa la xisaabtamaya maamulkaa la xisaabtamaya sharcigaa la horkeenaa rabbulciza mar labaad inima cafiyeyno tallaabo sharcigaa laynaga qaadaa waxaan kuu aqoonsanaynaa nin shabaab la shaqaynaayo oo amniga khalkhalgelinaayo goobaha ay ka taliso dowladda federaalka ayaa waxaa caadi ka ahaa dhaca iyo boobka ay u geystaan bulshada iyadoona aan la dhegaysanin cabashadooda balse taa beddelkeeda loogu bedelo hanjabaad lagu bannaysanayo hantidooda beesha cali gaaf oo ka tirsan waacisle ayaa rag hubaysan iyo ku dhowaad boqol iyo konton neef oo geel ah ku wareejisay wilaayada islaamiga ee galgaduud warbixintaasi cabdiraxmaan beder ayaa soo jeedinaya
beesha cali gaafey qabiilka wacisle ayaa rag hubaysan oo beesha ka dhashay iyo xulo gaarayay ilaa i siddeed neef oo geel ah iyo boqol iyo afartan ariyaa ku wareejisay wilaayadii islaamiga ee galgaduuda iyadoo uga qayb qaadanaysa halganka waddanka ka socdaa munaasabad aad u ballaaran oo ay beesha ku wareejinaysay dadkan iyo deeqdan ayaa waxaa ka hadlay suldaanka beesha wacisle suldaan daa'uud xasan beesha cali gaaf oo ka mid ah hurmuudka beelaha wacisle ka mid ah inay soo bandhigtay maantay rag difaaca diinta ilaahay ay u soo bandhigtay rag difaaca shareecada ilaahay oo qoryahooda wata ay soo bandhigtay iyo deeq lagu difaacayo shareecada ilaahay oy ka mid tahay hadda geela meeshaan taagan oo siddeedda neef ah boqol iyo afartan neef oo arya iyo geel iyo hortani taagan iyo waa waa beeshuu way bixisay waxaan leenahay marka jasaakumullahu khayran aan leenahay waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduuda sheekh abuukhaalid ayaa ku bogaadiyey beesha ragga ay keentay iyo deeqda ay bixisay intaas kadib maanta waxaan u taagannahay munaasabad ama xaflad oo runtii reer calagaaf ay ku wareejinayaan hoola iyo rag hubaysan oo markaasi gurmud ay ugu yihiin jihaadka ku socda maaragtay aagagan ama goboladan arrintaas munaasabada baa joognaa waxayna nagu wareejiyeen oo meesha keeneen oo ku soo bandhigeen ciidan oo mujaahidiin ah reer calagaaf ah oo nimankaas hadda ay yidhaahdeen macwisley niman camaamadley ah oo ayagana oo muslimiin ah shanta salaad tukado dad dhibaynin muslimiinta dhibaynin gaaladan iska dhicinayo deegaankoodana shareecada ka jirto maanta ilaashinayo amnigiis waxay kale goobtan maaragtaan saad u jeeddaan nagu wareejiyeen geel gaaraayo oo saddeed neef oo runtii geel fiican ah oo maaragtay lasoo saamay oo maaragtay aad iyo aad u qurxoon ay nagu wareejiyeen waxay kale nagu wareejiyeen boqol iyo afartan neef ari ah oo maaragtay jihaadkaasi ay ugu talagaleen runtii jihaadka sidii nafyo maal ayaa ugu xoog badan labadiinu waa isku dareen jazaakum allahu khayran nafyo maal dhowaanay ahayd markii jufada macalin dhiblaway sidan oo kale dad iyo deeq ugu wareejisay wilaayada islaamiga ee galgaduuda macad lagu barto qur-aanka iyo culumtiisa ayaa waxaa laga furay deegaanka daarusalaam ee hoostaga magaalada saakow ee jubbada dhexe mar kale iyo cabdalla mukhtaar بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم xafladan oo ka dhacday deegaanka daarusalaam oo hoos yimaada degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe taasoo lagu furayey macadka maahir oo lagu barto xifdinta qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa waxaana furitaanka macadka kasoo qaybgalay culimaa uddiin odayaal dhaqan iyo waalidiin ugu horeyn waxaa goobta ay xafladdu ka dhacaysay kelimad muhiim ah kasoo jeediyey sheekh cabdalla nuurdiin oo ka mid ah culimada diinta islaamka isagoona bulshada ku booriyey inay kheyrka u kala tartamaan dhanka kalena waxa uu si gaar ah ula dardaarmay ardayda iyo macalimiinta waxbara ubadka muslimka ah ee soomaaliyeed ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala nicmooyinka farax badan u galladaysta marka tilmaamo badan baa marka qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay marka qur-aankaas noocaas ah baa xafladiisii rabnaa inuu furo marka waa nicmo ilaahay marka waxii khayr ah waxaa looga daydaa qofka ka horeeya ha wixii adduunyana dad gadaashaadaa la fiiriyaa marka waxay khayr oo noocan marka inuu tartanna dadka naga horreeya naga cilmi badan naga qur-aan badan inuu marka la tartanno haddii kaa cibaado badan yahay inuu isku daydo inuu cibaadadiis hadduu kaa cilmi badan yahay cilmigiis ha waxaa marka mutasaabaqa marka ilaahay ugu leeyahay falyatanaafasil mutanaafis marka la leeyahay waa wixii khayraad eh carruurtan ma'aalka dalka waaya ardada marka hal kelima leh ardaay nicmo oo dad badan da'diinna haysanin baa ilaahay gacanta idin geliyo haya nicmadaas ilaashada waxay lidin barisay fiicu barta juhdi bixiya macallimiintan waxaa leeh suuli weyn baa lidin dhiibay ciddii maanta la yidhi ee ummaddan wax u sax ummaddan soo saar mas-uuliyi ka weynoo qof bilaah loo dhiibo ma jira macallimiintan waxaa leeh ilaahay alloo kaashada ilaahay alla tala saarta taasna waa dardaar macallimiinta intaas insha allah kusoo gebagabaynaa sidoo kale mid ka mid ah nabadoonnada ku dhaqan deegaanka daarusalaam ayaa madasha ay xafladdu ka dhacaysay ka jeediyey kelimad dhiirigelin ah oo uu ku dhiirigelinayo waalidiinta iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan deegaanka isagoona sheegay inay waalidiinta ay garab istaagaan macallimiinta waalidiintana maybaan lahaa hatab isin ha tooshen in iyaalkin kornaadan walbaradan isin hatab ha tooshen hatan maysan leenaaha dadaalkii dadaalka dara marka insha allahu tacaala maarne maalanka fartoshileeda ma eraan on kama mahane fara biasma folma dhigaas maalanka in la shaqeeye oo lindadaale maalanka la garab surnaada si shalay bilahantowi dog intii magaka la sheegayay aragday marka hadag iyo soto hatan furfuraasi oo kale liingnagana oo arrantii marne la dardargeliyo la garab surma marka waalidiinta iyo bulshadii daarusalaam saasaan lahaa ugu dambeyn waxaa iyagana markooda hadlay waalidiinta iyagoona sheegay inay u diyaarsan yihiin sidii ay ilmahooda ku baran lahaayeen wax la barto midka ugu fiican oo ah kalaamka allah casa wajalla kulunkan una kulungnay waliba waa xaflad oo macahad maahir bilqur'aan oo la furi deegaanka daarusalaam iyaan filayna awlaadii qur-aanka la baray markii awlaadii qur-aanka noodhami ahayan iyo maylaraayi taladaas ka talanay deegaankii ahaan cilmadaana iyo maylaraayi waalidiintii unawana waliba iska deynay iska deynay meelbinaa inuuna dhisna ilaahi subxaana watacaala ayaanay garab galay meeliyo dhisnay unoo kadaydaana dadka muslimiintahay walaalahaynahay ama dariskaanahay oo noo horreeyin unan kadaydaana marka waliba go-aanka deernay ini awlaadaana maalkaan walka barsana waxaa marar badan sidan oo kale macaahid dhowr ah looga furay guud ahaan walaayaadka islaamiga ah kuwaasoo kor loogu qaadayo aqoonta diineed ee ubadka muslimka ah ee soomaaliyeed waxaa magaalada kunyabarow lagu soo gebagabeeyey dowro sharci ah oo loo qabtay haweenka ku dhaqan deegaankaas warkaani waxaa ka warramaya mubaarak cumar dowradan oo uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada degmada baraawe ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa loo qabtay qaar ka mid ah haweenka ku nool deegaanka kunyabaro ee wilaayada shabeellada hoose dowradan ayaa socotay muddo shan iyo labaatan maalin ah waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee dumarka ku nool deegaanka kunyibarow haddii ay yihiin ganacsato iyo gabdhaha wax ka barta maraakiista iyo madaarista deegaanka kuwaas oo ka faa'iidaystay dowradan qaar ka mid ah haweenka ayaa ka waramay waxyaabihii ay ka faa'iideen dowrada iyo duruusta ay ku qaateen anuu magacaya ku bilaabay umu maryama alxamdulilaah dowrada waa ilaahay baa ku mahadsan ilaahaygiina waafajiyey inaan dhagaysano mataqaana aan qaadano mataqaana sheekheennana ilaahay jannada ha geeyo ilaahayna aan noo xifdiyo waxaana ka qaadananaa qabiilku inuu xun yahay oo laga tago qabiilka in laga tago casbeedday xun tahay qabiil la isku xidhiidhiyo magacaygu waa umu cabdulaahi shiikha ilaah raxmaan qaara siiyo kitaabka uu noo mariyey casabiyadda iyo qabiilka in lagu faantamo ama awowyaal dhigantay oo waa hore geeriyooday oo shirka ku geeriyood in lagu faantamo anagana waxaan alla weydiisanaynaa cilmiga aan barannay inaan ku camal falna ayaa allah weydiisanaynaa kitaabka aan marsannay oo arbiciina arbiciina xadiiska ahaay afartan afar xadiisuu ahaay oo casabiyadda iyo qabiilka in lagu faantamo ka hadlaayo oo ceebeenaayo waxa laysku xiriirina waa diin iyo ehl ilaahay dartiisa ma ahan casabiyad iyo micnaha qabiil in laysku xiriiriyo ama layskugu faanfaano ama awowaa hore geeriyood lagu faantamo ayuu ka hadlayay ilaah raxmaanka waxaa weydiisanaynaa kuwa kuma dhaqmo ilaahay naga dhigo gunaanadkii dowladdu waxaa kalimad ka jeediyey sheekh fuaad maxamed kalaf oo ka mid ah culimmada isagoona jeediyey dardaaran ah in la xusuusnaado geerida inaad geerida xusuusnaataan iyo baaba'a dhulkaad ku baaba'aydaan waxaa jira gabdho muslimaad aha oo walaalihiin aha magaaladan idinkula noola diintan garab idinkugu ahaa maraakista idinkala qaybgelayay inta la qaaday baa qabri la dhigay qabrigii bay ku baaba'een waa la iloobay maanta magacooda taa marka inaan xusuusteeda badinna geerida iyo carrada dhexdeeda lagu baaba'ayo qabriguna waa uun laba god wey inuu god jannaad noo dhi uu noqdo allahna waxaan weydiisanaynaa god jannaad alla qabriga inuu nooga dhigo iyo in uu god naareed noqdo ciyaadan billaah oo qofkii meeshaa lagu cadaabo markaasuu nebiga noo dardaarmay xishoodka alle u mudan yahay ee dhabtahi waa inaad xusuusnaataan geerida iyo baabaa carrada lagu baaba'ayo
maalmihii u dambeeyey waxaa si dardar leh ku socday dowlaadka diinigaha ee loo qabanayo bulshada ku nool wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose kuwaasoo loogu gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga diineed ee bulshada dadka magaalada muqdisho ayaa bilaabay inay barakacaan kadib markii ay u dulqaadan waayeen dhaca ciidamada dowladda federaalka cabdifataax faarax diiriye ayaa faahfaahinaya magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya dhaca ay geysanayaan ciidamada dowladda kaasoo sababay barakaca dadka kuwaasoo u adkeysan waayay xadgudubyada askarta xaafado ka tirsan degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa lasoo sheegayaa inuu barakac ka bilowday sababo ku aadan ciidamada dowladda federaalka oo kordhiyey dhaca ay ku hayaan bulshada askarta ayaa guryaha ku garaacaya dadka iyagoo intaa kadib baarasho iyo bililoqo ugu dhaqaaqaya hantida taalla guriga iyagoo soo kale dadka u geysanaya jirdil iyo tacadiyo kale qaar ka mid a dadka ku dhaqan degmada kaxda ee dhibaatooyinka la kulmay ayaa sharxaad ka bixinaya mashaakilka haysta hal maree shan sac ee tahay aa noo soo weerarhan kooxo burcad ee oo isku sheegayaan inay amni ay yihiin amnigu waa albaabka furo albaabkay nagu soo jibiyeen markaa soo wada baxna jilbeey dhulka noo wada dhigeen jirdil inta noogu geysteen ani iyo labadeeda cunug iyo wiilkayga moobeel iyo wixii guriga yaal dhanna way naga aruursadeen wax naga celiyna waa waayne marka u dacwo maagnan meeshii ayaga kasoo baxeen oo u ordaraheen ayagaaba kasoo baxeen mooto bajaajay wateen albaabka ha furna ha furna noo dhaa waaba jijiifnab anag ha furna ha furna noo dhaa kadaba ordaa cunugtii waaba soo istaagi waay waa naxay fagaysiis cunugta waxay ogtaa mala cunug yareeda oo gabadhiya inta ka qabteen cunugta inay iga kufsadaanaaba ka cabsida marka dambe wixii aan hayno waa iska siini noo xaamilaa lay dhaafi waay qof iyo maa la dhaafaa dhibaatada la ii geysta aniga waa laba qof ay igu garaaceen filtuur ay igu garaaceen waa nafartaasaan ka dhaawacnahay iyo qoortaas iyo garbaha waa dhibannahay anaga dhibaa yaala meeshaan wiilkayga soo ordiyo walaal oo soo ordi meeshaa la dhigay waa la jildili markaa inta soo organa wiilkaan kanoo dhaawacaanba uga imaaday oo banaankan ay jiifo wiilka hadda soo qaata waa miir doorsame markaan gudihii soo gal gabadhii xaamilaa meehaan ii fadhiso wiilashii kale meeshaan ay wada fadhiyaan wax garaacan maahan waxba oo fiican waa laga waa laga maba laga tegin waxaa laga aruursan anaka waa dhibannahay dhibaa yaala meeshaha noola soo dhib dhaamo si kastaba ciidamada dowladda ayaa iyagana geestooda ka wada dhaca bareerka iyo qalqalgelinta ay ku hayaan shacabka caasimadda kuwaasoo tan iyo dib u doorashadii xasan sheekh dhibane u noqday dowladdiisa ku dhowaad labaatan arday ayaa lagu waayey dab dhowaan qabsaday iskuul ku yaala kenya tafaasiil ku aadan warkaasi waxaa eegaya maxamed muudey ismaamulka nayeri ee waddanka kenya waxaa ka taagan murugo soo food saartay qoysas badan kuwaas oo loo sheegay in la weysan yahay carruurtooda oo dhigan jiray iskuul xoogan ka qabsaday ku dhowaad labaatan arday ah ayaa la la'yahay tan iyo wixii ka dambeeyey dabkii ka kacay iskuul ku yaala kenya iyada oo tirada dhimashada ay korortay waxaa isu soo taraysaa tafaasiisha ka soo baxaysa dab xoogan oo dhowaan ka kacay dugsiga hoose dhexe ee ku yaala ismaamulka nayeri ee dalka kenya tirada dhimashada ayaa gaartay kow iyo labaatan arday kadib markii la helay meydadka tiro arday ah waxaa intaa dheer oo nolol iyo geeri toona lagu la-yahay toban iyo toddoba arday oo ka mid ahayd ardaydii ku sugnayd iskuulka sidoo kale waxaa jirta in weli aan si sax ah qoysaska loogu kala caddaynin wejiyada ardaydii ku dhimatay dabka dhowaan aqoonsiga meydka ayaa la bilaabi doonaa sida uu warbaahinta u sheegay mas-uul ka tirsan dowladda kenya goobaha waxbarashada ee gubanaysa ayaa kenya ku soo badanaya waxaana hadda la soo wariyey in sidoo kale uu dab qabsaday iskuul gabdho yaryar wax lagu baro halkaad nagala socotaan waa alfurqaan ugu dambayntii waxaa dalka suuriya ka dhacay duqeymo geystay khasaaro nafeed duqeymo culus oo xagga cirka ah laguna eedeeyey inay ka dambeeyeen yuhuudda ayaa xalay lagu beegsaday xarumo ku yaala dhulka baadiyaha xama ee dalka suuriya waxaana duqeymahan ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimashiyo dhaawac ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa ku dhintay halka afartan kalena ay soo gaareen dhaawacyo daran oo lix ka mid ah ku jiraan xaalad halis ah oo firarka gantaalada ayaa si daran u saameeyey warbaahinta bariga dhexe ayaa soo tebisay in xarumo ciidan iyo kuwa cilmi baaris la beegsaday waxaana loo badinayaa inay lahaayeen shiicada nuseyriyada iiraan taageerada ka hesha yahuudda iyo maamulka bishaar ee ka arrimiya suuriya qayba ka mid ah ayaa ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin inta badanna looguma baran inay ka hadlaan duqeymaha caynkan ah warkii alfurqaanna dhegeystayaal fiidnimadan waa nageynta